Magaalada Carmo ee gobolka Bari ayaa lagu qabtay tababar kaasi oo ku saabsan awood-siinta golaha deegaanka ee degmadaasi. Tababarka ayaa loo qabtay xubno ka socday golaha deegaanka ee degmada Carmo, wuxuuna socon doonaa muddo shan maalin ah. Gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Carmo Maxamed Jaamac Geedi oo daahfuray tababarka ayaa ka warramay ujeedka tababarka.
Tababarkan waxa uu ku saabsan yahay awoodaha golaha deegaanka. Intaas waxaa sii dheer, golaha deegaanku waxa uu leeyahay shaqooyin badan, waxa uu leeyahay tababaro badan oo horay la rabay in loogu qabto. Wasaaraddu waxaa moodaa inay hadda u soo jeestay golihii deegaanka maadaama la dhammaystiray saddexdii degmo oo harsanaa sidii uu sheegay Wasiir Jexe maalintii kala fadhigii golihii deegaanka degmada Garowe. Tababarkeenna wuxuu soconayaa muddo shan cisho ah. Waxaan rajaynayaa inaynu ka faa'iidaysanno oo waqtiga aynu ilaalino subaxii halka saac haddii la haydmo aynu wada nimaadno xilligaas. Tababarkeennana waa inoo furmayaa.
Tababarka loo qabtay golaha deegaanka ee degmada Carmo ayaa wax weyn ka bedeli doona shaqada xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi.